الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم aan xadiiskii inoogu dambeeyey cabdillahi bn cumar alfaaddiisa qaar ka mid a waxaa ku jirtay inuu yidhi waxa weeyaan cabdillahi bn cumar ismayna ibn cumar waa raawigiisii weeyaan ismayna ibn cumar ismayna cabdillahi bn cumara nadara fii amrihi faqaala maa amruhumaa ilaa waaxidun inuu yidhi markaa arrinkoodu ma aha mid keliya mooyaane uga jeedaa sida imaam nawowi sheegay yacni fii jawaasi taxalluli minhumaa bilixsaar in waxa weeyaan cumrada iyo xajka mid kastoo ka midaba lagaga xalaaloobayo qofka in la gadoomiyo oo waxa weeye loo diido inuu marka xaramkii galo oo haddii waxa weeyaan muctamir ahaa iyo hadduu xaaji ahaa mid kastaba waxa weeyaan haddii la ixsaariyo oo loo diido xaramkii inuu galo waxa uu diidaya waxuu doonaa ha noqdee waxa weeyaan waa xalaaloobaya waxaa ku sugan waliba halkaa sixatu alqiyaas waalcamalu bihi in qiyaasku uu leeyahay wax saxiixa iyo in lagu camal fali karo ayuu markaa ku sugan oo yahay inay saxaabadu isticmaali jireen sidaa darteed qaasa alxaja cala alcumra wuxuu cabdillahi bni cumar xajkii uga qiyaas qaatay cumradii lianna nabiya sala allahu alay wasalam inama taxallala min alixsaari caama alxudaybiya min ixraamihi bicumratin waaxida waayo nebigu sala allahu alay wasalam xudaybiya wuxuu markaa ka xalaaloobay ixsaarkii la gadoomiyey isagoo cumro qura soo xidhay ayuu xalaaloobay cabdillahi bin cumar marka hore xajku xidha marka xajkii uu uga qiyaas qaatay waxa weeyaan cumradii halka uu yihi waxa weeyaan aan ushidukum anii qad awjabtu alxaja maca alcumrati iyadana waxay tilmaameen bimacnaa iltasamtu nafsii dalika naftayda ayaan sidaa ku ilsaamiyey oo ku waajibiyey oo aan waxaa weyaan ku ilsaamiyey saana waxa weeyaan ijaabka halkan bimacnaa wax ilsaam baa laga wadaa wax naftayda ku ilsaamiyey waxaanu sameeyey qaarin oo xaj iyo cumra ayuu isku daraysan horba sheegay sidaana wuxuu sheegay cabdillahi bni cumar litacliimi man araada aliqtidaa bih baritaan uu baraayo ciddii waxa weeyaan doonaysa inay ku dayeeto ayuu sidaa u sameeyey waa ilaa haddii aanu ahay sidaa samaynin inuu ku talafudo oo ku dhawaaqo xaajo keensanaysaa ma jirin oo waxa weeyaan niyadu talafud la'aanteed ayay waxa weeyaan ansaxaysaa macnaha isdhexgelinta talafud la'aanteed way ansaxaysaa وعن عروة عن عائشة قالت عروة waxaa laga warinayaa curwana caaisha uu ka warinayaa qaalat caaisha inay tidhi dakhala النabiyu salى الlahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu soo galay على بضاعة ابنة الزبير بضاعة إن الزبير ابن عبد المطلب زبيرين عبد المطلب وياهي أيو نبي قصة قال فقالت وعتيني أنا أريد وحدوني الحج حج من دون إياه وأنا شاكية أنا حمد حنون سنيسة ومريضة بانها حتى قرشة وأنا ثقيلة وحنمد علس وحنون عسليي بانها سنة حتى أكتارون فقال النبي النبي وحده صلى الله عليه وسلم حجي حج واشتريدي وحصديتا أن محلي مش أنكو حلالوبيا حيث حبستني إلى هذا ومش أدكو حبسته وحنون كان لا دافي وايو أيا وحوي أنكو حلالوبيا قال النسائي إمام النسائي وحويري لا أعلم أحدا أسنده عن السوري غير معمر لا أعلم موجي axadan qof ma ogiyo asnadahu xadiidkan isnaariyadoo tiiriyey cani suhriyi suhri ka isnaariyey hayra macmar macmar mooyaane cid kale oo isnaarisay ma garanayo buhi anigu waqaala alasiiliyu sheekha asiili la yidhi wuxuu yihi waa saaxib almustakhraj limaam albukhaari mustakhrajaadka imaam albukhaari mid ka mida weeye waxaana loo nisbeeyey bay yidhaahdeen meel markaa waxaa ka mid ah ardulmaqrib ka mid ah oo asiil la yidhaahdo ayaa loo nisbeeyey waxaa kolley qaarkood qorayaan nusakda kolley tan haysto kale usayl bay qorayaan laakiin sida saxiixa waa asiili weeyaan bikayri tasqiir iyadaan la tasqiirinin qaala asiiliy asiili wuxuu yihi laa yahbutu fi lishtiraadi isnaadu saxiix laa yahbutu kuma sugna fi lishtiraadi qofku inuu markaa xajkiisa ama cumradiisa shardido oo dhaa shardi waxaa i ah inaan ku xalaaloobo halkan aydani igu xabisto isnaadun saxiixun waxay sanad saxiixi arrinkaa kuma sugnaanin وهذا غلط فاحش وحشيخ المركة العراقي كاسنا وغلط فاحش وعد ويان غلط آد وين وفاحش ويان ومن الأصيلي الشيخ الأصيلي اللي هذا كدعي وقال الشافعي إمام الشافعي وحوري بعد أن رواه مرسلا انتو حديث كسوري يسقى مرسلة وعروة مركة ونبقى وتيرين آيو وعايشان لشيقين وحوري لو ثبت هدو سقنا هذا حديث كاني لم أعده كقد مايو إلى غيره عد كلا قد ماي حديث هدو سقنا ذو وان قادنا يا وانا فعل فيا وقد ثبت ولله الحمد وانا سقنا حقيقه حيث حديث سقن ويه ما هضنا إلهي بأسقنا سبحانه وتعالى فالشافعي قائل به إمام الشافعي مركا حديث كان أورانا إياه ما دام كحري وحوين حديث سقنا ذو حديث كي واسقنا ذي إذا الإمام الشافعي حديث كان واقعته وكعمل فلأي وايري أي الأورانا إياه ساد مسلم في رواية من حديث ابن عباس إمام مسلم وحسياري رواية مركا حديث عبد الله بن عباس فأتركت وأنا هليلي haddaan macay ahay bidaacata bintu subayr xajkii waan haleelado xajkii waan gutay oo laima xabisinba laimaba xabisine xajkii waxa weye waan gutay wasaada nasaa'iyu imaamu nasaa'i waxa uu yidhi oo siyaariyey fa ina laki calaa rabbiki ma stasnayta inuu nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam gabadha lee bidaacata bintu subayr fa ina laki waxaa kuu sugnaaday calaa rabbiki rabbigaa waxaa kuugu sugnaaday mastasnayta waxaad soo istisnootadoo wixii aad bal reebatay oo aad tii ilaah waxaan ku xabismayaa ku xalaaloobaya halkaad ugu xabisto ayaa kuu sugnaaday walibnu khusayma walbayhaqiyi min xadiisi budaaca waxaa markaa u sugnaaday ibnu khusayma iyo imaamu lbayhaqi isagoo xadiiska markaa budaaca qultu waxaan idhi yaa rasuula allah budaacata bintu zubayr ayaa waxay tii waxaan idhi yaa rasuula rasuulka ilaahow in uriidu alxaja xaj ayaan doonayaa فكيف أهل بالحج سيدي أيان أحدا أو أهلا شدا حجك هلال بمعنى وحدا شدا حجك لحدنا أيو يا الفاتح لحدنا أيو قال النبي حكول صلى الله عليه وسلم قولي واحد هذا اللهم الله ذو إني أنيقو أهل وحن مركا إهلالنا يا حدنا يا بالحج حج من حدنا يا إن الدين تلي هذا دي إذا طو به مركا حجك وعنتني عليه أنا ديقو كالميسو ويسرته لي أنا دي فدوديسو حج أيان حرانيا وإن حبستني لا وضاد حبستنا فعمرة وحان حرانيا عمرة وي وإن حبستني هذا حبست عنهما لبدو دو جميع دمانت وضاد حبسته وعمرنا نقولن كريوايو حجنا نقولن كريوايو فمحلي مش نكون على لوبيا حيث حبستني ومش هدو حبسته وللترمذي وصححه إمام الترمذي waxaa u sugnaatay una saxiixiyey wanasaa'iyu nasaa-ina markaa isagana uu soo wariyey can ibni cumara iyadoo cabdillahi ibni cumar laga warinaayo annahu kaana ibni cumar inuu ahaa yunkiru ishtiraada mid inkiro oo diida ishtiraadka qofku xajkiisa ama cumradiisa uu shardi dhigto fi lxaji isagaaba sheegay fi lxaji xajka uu markaa shardi dhigto cabdillahi ibni cumar waa diidi jirayoo waa inkiri jiray wayaquulu waxaan odhan jiray alaysa xasbukum kaidinku filan miyaanu ahayn sunnata nabiyikum sunnadii nebigiina miyaan idinku fillayn saada nasaa'iyu imaamu nasaa'i wuxuu siyaariyey annahu lam yashtarid ay anna anabiya sala allahu alay wasalam lam yashtarid nebigu inaanu waxba shardi dhigaanin miyaan idinku fillayn bimacnaa nebigu sala allahu alay wasalam waa markaa ihlaashaday cumro waana la xabisay wax shardi u dhigtayna ma jirin maxaa idinku shardiga u dhigaysaan idinku shardiga maxaa u dhiganaysaan sidaas ayaa cabdillahi bni cumar waxa weeye laga soo wariyey imaamu nasaa-ina markaa laftaas u siyaadiyey walam yadkul ilbukhaariyu awalahu imaamu albukhaari awalkiisa ma sheegin wa qaala wuxuu yihi laysa xasbukum xadiiska markaa inta hore ee dheer ma uu sheegin wa qaala waxa uu yidhi isa bukhaari warinaayo alaysa xasbukum taydu ku filan miyaanay ahayn سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول كتير كفر من أهين إن حبس هذه الله حبس أحدكم يتكين هذه الله حبس عن الحج حتى هذه الله حبسه طاف وطوافيا بالبيت قل أي طوافيا وبالصفا صفنا وطوافيا والمروة مروة رحلنا وطوافيا معنا وسعيريا ثم حل وحلالوبيا من كل شيء شيء كتواك حلالوبيا xataa yaxuja ilama ayu ka xajinaayo caaman qaabilan sanadka markaa soo qaabilsane soo socda u xajinaayo fa yu'dii waa hadiyeynaya aw yasuumu ama waa soomaya in lam yajid hadyan hadyi haddaanu helin waxa weeyaan waa soomaya hadyi buu bixinayaa hadduu hadyi waayana waa soomayaa oo wax hadiya aan u sulo gelin waxaa halkan noogu tilmaamayaa gabadha leeda budacata bintu subayr ibn cabdimudalib inuu nebigu usoo galay sala allahu alay wasalam budacata bintu subayr waa bintu cami nabiy sala allahu alay wasalam nebiga markaa adeerkii ayaa dhalay waxaana guursaday ba leeyahay ninka le miqdaad bin aswad ama miqdaad miqdaad bin camrin waa isla mid weeye waxaanay u dhashay cabdillaahi iyo kariima cabdillaahina waxaa la dilay yowm aljamal dagaalkii markaa xarbigii fitanka ee markaa waxa weeyaan caaishana markaa ay xaadirtay goobtii waqcatu jamal la odhan jiray oo waxa weye cali iyo mucaawiya iskaga hor yimaadeen ciidankoodu ayaa lagu dilay baa layidhi ninka leeda cabdillaahi oo waxa weeyaan ay dhashay waxa weeyaan gabadha la yidhahdo budacata bintu subayr weliba waxaa la yidhahdaa subayr laftigiisu subayr bin cabdimudalib ma tarmin ee wuxuu ka tegay oo keliya waxa weeyaan budaaca iyo gabadh kale la umulxakam gabadh kale umulxakam la yidhaahdo labadaa keliya ayuu ka tegey ee cid kale kama tegin baa la yidhi gabadhaas waxay markaa nebiga ku tidhi ini shaakiyatun dukuulka nebigu sala alla alay slam uu soo galayna waxay mid khalwa ka imanaysa maaha ee waxa weeyaan in day cidilo joogtay oo nadeertii bay nebiga ahayd in markaa cidilo joogtay ayaa waxaa lagu xambaarayaa iyadoo hadday xitaa khalwa dhacdana oo nebigu sala alla alay wasalam uu markaa la gaarnooda isaga aan macsi looga markaa baqaynin haddana waxay yidhaahdeen waxa weeyaan cid markaa la joogtayba waxa weeyaan keligeedu ma soo gelin nebigu sala alla alay wasalam waxaa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam waxaa waxaad markaa xajitaa xaji oo xajkii markaa qabo oo niyeyso oo talbiyeyso waxaana shardiyataa meeshaan ku xalaaloobayaa inay tahay halkaad ilahay ugu xabisto waa yahay marka sidaas ayuu ku yidhi imaamu nasaa-i hadalka uhi laa yaclamu axadan asnadahu can isuuriyi kayra macmar wuxuu ku tilmaamay sunankubraha oo laftiga sunankubre wuxuu ahaa laa aclamu axadan asnadahu hada alxadiida ma ogi buu yidhi axad isnaadiyey xadiiskan oo waxa weye xadiiska suhri hayra cabdirazaaq can macmarin cabdirazaaq mooyaane isaguna macmar ka marinaya ka warinaya mooyaane cid kaloo isnaadisay oo xadiiska suhri markaa isnaadisay ma haya buu yidhi taana macnaheedu waxa weeyaan xadiiska waxa weeyaan aima badan ayaa warisay oo bukhaari iyo muslim xadiiska waa wariyeen waxaana markaa uu tilmaamay sheikha xafid alciraaqi uu tilmaamay nasaa-i wuxuu keliya oo yidhi lam yaqul biinfiraadi macmar muطlaqan bal biinfiraadihi bihi can suhriyi wuxuu tilmaamay uun suhri inuu kala infiraado kala gaar noqday macmar laakiin xadiisku inuu sidiisaba macmar la gaar noqday ugama jeedo walaa yalsamu min alinfiraadi almuqayadi alinfiraadu almuطlaq infiraad muqayada in la sheegaana ka dhalan mayso inuu si mutlaqa ula infiraado ula gaar noqday oo cid kaleba aanay markaa la warinin macmar macnaheedu maaha واياي مركز سوسي واضح فقد أسنده معمر وأبو سامة وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة وأسناد القاسم عنها ولو انفرد به معمر مطلقا لم يضره وحمركا لو ريي مركا حويان معمر ولو سوري بيان كورينينه وحوي رك بدن وكله سفيان بن عيينة هشام يحويان وأبي كورنايا وقاسم وحوي ركلو بدن بوريي ركلو بدن أيا ولا وريي حديث لو لها macmar baa la infiraaday waxba may dhibteen xadiiska waxba ma yeesheen xadiiska waxba ma yeesheen oo waxa weeyaan dee macmar waa nin siqa ah axaadiista saxiixaynka wariyada keligii wariyayna tiro ay leeyihin lama yaqaano waa tiro oo fara badan yihin marka mid wax yeeli lahayd ba haddaan cid kaleba xitaa la warinin ma aha asiil hadalka uu yidhi oo yidhi xadiiskani markaa ma sugnaanin sanad saxiixa ishtiraadka sheegayaa kana de waa la naqdiyey waxaa la yidhi xadiiskaasu warkaasu asiil ku gaar yahay waana war markaan ansax ahayn xadiiska waxa weeyaan ayma aad fara badan ayay waxay soo warisay halka imaamu shaafici uu yidhi waxa weeyaan xadiiskan waxay mursal ahaan uri law sabata lama cudu ilaa gayrihi xadiiska isagoo mursalaba oo waxa weeyaan caaisha aan la sheegin oo min xadiis curwa ah ayuu waxa weeyaan imaamu shaafici wariyey deetana wuxuu hadduu sugnaado ka gudbi maayo xadiiska ee xadiiskaas waxa weeye hadduu sugnaado waxa weye waa ku camal falayaa waana qabsanayaa waayahay waxaanu markaa tilmaameen imaamu markaa shaafici inuu waxa weeyaan yidhi xadiidka mar hadduu sugnaado oo ansaxo in waxa weeyaan laga gudbaa oo la dhaafaa mid markaa waxa weeya saxa maaha waa qalad weeye marka sugnaanta uu sugnaanayo ayuu maan sugayaa hadduu xadiidkaas sugan yahay waan odhanayaa waan ku camal falaya waan odhanayaa oo waan ku camal falaya gabadha markaa xadiidka markaa qisadii ku saabsan yahay budaaca ah waa uu gursay ninka leedo miqdaad ibn aswad waxay culimmadu ka qaateen waxaa leedaa kafaa'ada oo dadka isguursanaya inay dad isu dhigma yihiin inaanay waxay wax jira ahayn xagga nasabka inaanay wax jira aanay ahayn waayo gabadhan waa gabadh qurashiyad ah reer bani haashim ah ninka la yidhahdo macmar ibnu aswad waxa weeyaan isaguna waxa weeye waa nin markaa kanadiya oo qabaaisha marka aan quraysh gaari karin ka mid ah sidaa darteed haddana maadaamuu guursaday waxay noqonaysaa taasu ku tusinaysaa inaan wax kafaa la yidhaahdo oo leedo reer hebel iyo reer hebel isma geeyaan ama isma guursan karaan inaanay wax jira ahayn wax jira inaanay ahayn ee waxaa laga eegayaa keliya xagga diinta maqta laga eegaya taana xadiis saxiixa baa kusoo aroortado ibn maaja iyo keyrkii bay warinayaan inuu nebigu uhi sala allahu alayh wasalam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid hadduu idin yimaado midaa ku raallitiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya haddaydan sidaa samaynin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid waxaa ahaan doonta arlada markaa fitno iyo fasaad ballaadhan oo aan la koobi karin ayaa markaa dhici doona oo haddii guurka la joojiyo ama la yareeyo sinada ayaa badanaysa taasuna fasaad ayay markaa sababaysaa marka micyaarka sharciga ah ee xaqiiqiga ahi ee guurka ku saabsani waxa weeye waa qofku inuu markaa diin leeyahay oo diintiisa ku camal falayo iyo inuu akhlaaq leeyahayoo dadka waxa weye la noolaan karaayo labadaas unbaa loo eegayaa wax kale loo eegi maayo wax kale loo eegi maayo carab iyo cajam iyo waxa weeyaan cid kale toona waxa weeyaan loo kale eegi maayo xadiidka waxaa kaloo tilmaamay inuu markaa siyaariyey muslim fa atraktu inay gabadha ilahay budaacata bintu subayr inay tii waan soo haleelay imaamu nawowi waayo waxa isii caddaynayoo waxa uhi adraktu alxaja ama adrakat alxaja walam taxallal xataa faraqat minhu xajkii waa haleeshay waxa xanuuno markaa ma qabanin ilaa iyo xajkay ka faaruqday oo xajkii dhammaysatay xajkii ay dhammaysatay halka la yidhi fa ina laki calaa rabbiki ma statnayta waxaa laga wadaa wixii aad sardiyatay ee aad tidhi halkaasaan ku xalaaloobayaa ayaa kuu sugnaaday taay kuu sugnaatay hadduu qofku yidhaahdo waxa weeye shardi dhigto ah inaan xitaa haddii lagu lahayn ilaahu waxaan ku xalaaloobaya halkaad igu xabisto waxa weeyaan waxaad yeena qali maayo shardigaas waa u saxa haddii waxa weeyaan uu yidhaahdo waxa weeye ilah waxaan ku xalaaloobaya halkaad markaa igu xabisto hadyiina waan qalaya iyadana waa u sax haddii laakiin uu iska idlaaqo hadyi ma laga doonayo mise laga dooni maayo waxay culimmadu yidhaahdeen oo culimmada bacdi ka mid ay tilmaameen waxa weye inaan wax hadyo laga doonayo jirin mar hadduu waxaan ku xalaaloobayaa halkaad ilaah igu xabisto ayaan ku xalaaloobaya in hadyi laga baahnayn hadyi ku waajibaynin macnaha haddii se hadyi uu wado oo isagoo hadyi wada ayaa waxa weeyaan la xabistay oo xajkii u tegi kari waayay xajigaa waa dirayaa xajkii buu dirayaa hadduu wax weyn diri kari waayaan halkuu ku ku markaa lagu xabiso buu ku gowracayaa halkii lagu xabiso ayuu ku gowracayaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuna maalintii xudaybiya dee waxay ku gowraceen bale halkii lagu xabisay bay hadigoodii ku gowraceen halkii lagu xabisay bay hadigoodii ku gowraceen halkaasuna xaramka may ahayn xilliga ayay ahayd meesha xudaybiya la yidhaahdo halka uu sheikhu yidhi xadiisku sheegaayo inuu markaa ay odhanayso allahuma ini uhillu bilxaji in in adinta lii bihi idanka waxaa laga wadaa idankii markaa qadariga ahaa oo idanka wuxuu qaybsan idan qadariya iyo idan sharci ah haddaad ii qadarto oo ii idanto waxa weeyaan waxaan ku xalaaloobaya halkaad markaa igu xabisto waacantanii calayhi wayasartanii lahuna wayasartanii liina waxa weeyaan inaad iigu caawiso oo igu kaalmayso gudashada xajka aan gudanayo ina fududayso haddaad markaa ilaahdow i xabisto oo xaj aad iga xabisto cumro quraan ku xalaaloobaya haddii waxa weeyaan aanad labada ad iga xabisto xajkii cumradana halka aad igu xabisto baan ku xalaaloobaya halka aad igu xabisto ayuu baan ku xalaaloobaya hadalka uu markaa tilmaamay imaamu nasay wariyey ibnu cumar inuu markaa inkiri jiray ishtiraadka ah waxaa lagu xambaarayaa xadiidka saxiixa ku soo aroortay inaanu arag cabdillahi ibnu cumar xadiidka saxiixa ku soo arooray cabdillahi ibnu cumar inaanu arag ayaa waxaa lagu xambaarayaa waa ilaa hadduu arko ma dhaafeenoo ma diideen ma inkireen xanafiyada iyo maalikiyada iyo inay saa inkireen iyagana waa la sheegay laakiin waxa weeyaan haddii xadiisku sugnaado cidna loo joojin maayo waxa weye xadiisku siduu sheegayo ayaa lagu camal falayaa waana sugnaaday waana sugnaaday xadiiskaas haddii qofkii waxa weeyaan uu sooba haleeli waayo xajkii xabsigu wuxuu noqon karaa inuu qofkii soo haleeli waayo waxa weeye soo gaari waayo xajkii oo maalintii carafaad kadib dhacdayba maalintii carafaad sagaalaadkii sagaalaadkii baad ka daba marto tobankii baad soo gashayba waxaa kaloo dhici kartaa in waxa weeyaan aad xanuunsato oo carafa baad gaari weydo waxaa kaloo dhici kartaa oo ay hijiro soo gudagelaysaa in nafaqadii iyo saadkiiba kaa dhamaadan wax kusoo gaadhaba aad weydo inuu gaarigii kaa jabo wixii doonaa ha ku xabisaan xabsi waa inuu dhacaa haddii haddaba uu soo gaadho qofkii xaramka walow carafa bayaanu gaadhin xajki u ansixiinbe wuxuu samaynayaa inuu dawaafo kacbada ku dawaafo toddoba jeer haddii ilahay ka dhigaayo markaa safa iyo marwana saciyo timihiisii u xiirto cumro inuu ku xalaaloobo cumro inuu ku xalaalo waayo cumar bnu khadaab radi allahu tacaala canhu isagoo waxa weeyaan xaajiya oo dadkii markaa xajisiinaya ayaa maalintii yowmu naxriga maalintii tobnaad yowmu naxri ayaa niman u yimaada asxaaba iyo dad la socda markaasay annaga maanta ayay nala ahaydba inay tahay yowmu carafa marka maxay carafa maanan gaadhin markaasuu ku yihi waxa weeye waxaa samaysaan noqda dawaaf sacyiya cumro ku xalaalooba sanadka dambana soo xajiya sanadka dambana soo xajiya masalada sanadka damba ma soo xajinayaan mise ma soo xajinayaan imaamu shaafici iyo imaamu maaliki waxay yidhahdeen sanadka dambe haddii aan qofka awalba xaj lagu warhayn xajkan uu sunno ahaa xaj sunna hadduu ahaa xajkan aan waajib ahayn kii faralka ahaa iyo mid nadara midna aanu ahayn waxa weeyaan waxba waajib kuwa inuu soo xajiya sanadka dambe laakiin hadduu waxa weeyaan xajkii waajibka ahaa ama ha noqdo mid nadara ama ha noqdo mid markaa kii faralkaba ahaaye waxa weeye sanadka dambe dawir soo xajiya waayahay culimada bacda ka midna waxay yidhahdeen oo waa xanafiyada weeyaan waxa weeyaan maye mar hadduu waxa weeyaan usoo qastiyey xajkii oo la xabisay ilaaba ilaa sanadka baynu soo xajiya sanadka dambe baynu soo xajiya imaam axmed ibn xambal laba riwaayada laga warinayaa oo ama sanadka dambe soo xajin maayo ee waxa weeyaan xor buu yahay iyo mee waa soo xajinaya laba riwaayo iyo imaam maalikna imaam axmedna laga warinaya raximah allahu tacaala waxay daliishadeen imaamu shaafici iyo cidda ku waafaqday imaamu maalik iyo inaanu waxa weeyaan qofka haddaanu siisa ugu waajibahayn bimujarad in la xasriyada oo loo diiday xaramki inuu tago ama uu geli kari waayo inaanay ku waajibin waxay cumradii markaa cumratulxudaybiya nebiga waxa la socday saxaaba fara badan baa la socotay sanadkii dambe soo tage soo cumratulqadaa la odhan jira ku xigayna waxa weeyaan saxaabadii marka hore soo raacday ma wada imanin saxaabadii marka hore soo raacday ee xudaybiya la socotay sanadkii labaad lama wada soconin bay yidhahdeen nebiguna amar kuma siinin sala allahu calayhi waalihi wasalam ma odhanin ilaaba ilaa ciddiini xudaybiya timi waxa weeyaan ha timaado sanadka dambe ha soo xajido ama sanadka dambe ha soo cumraysato oo cumratulqadaa hala timaado ma odhanin marka maadaamanay taasuna jirin asalkan ay tahay qofka dimadiisu inay markaa beri tahay waxa weeye daliil lagu waajibiyo ilaa sanadka dambe ilaaba ilaa wayna soo xajidaa ama wayna soo cumraysataa lama hayo ayay markaa yidhaahdeen waayahay وعن عروة عن عائشة قالت عروة على قورنا إياه نع عائشة وكورنا إياه قالت عائشة التي دخل النبي النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة ابنة سبير بن عبد المطلب بضاعة إن أنت ورد سبير بن عبد المطلب والنبي قادر كيا فقالت واحد إني أنا أريد الحج حج أيام دون أيام حديث قرأ حشي النبي كله حلقة يا بني الحج الحج دون يسو وأنا شاكية نوعا من مكة حموسني سبعنا هاي شكوده وحنون كويان يعب الشرق قف عبنايا حد قال شو يستن وأنا ثقيلة مد عرس بان هذا حنون درتي أيام مكالا عرسها فقال النبي النبي يقول صلى الله عليه وسلم حجي حج بكلي واشتردي وحصر ديتا أن محلي مش أنكو حلالو يا حيث حبستني إلى وقت أنكو حبستو ما داك رواية قال النسائي إمام النسائي وحوري لا أعلم موجي أحدا أحد أسنده تيري حديث كان عن السوري سوري كإسناريو كتيري غير معمر معمر مويانه معمر رتيسن عبد الرزاق وما مركا حسين كإسناديي وعد لبات كما ورينين وقال الأصيلي أصيلي وحاو يري لا يثبت وصغنانين في الاشتراض إن قفكم مركا حد كيسا ما عمريته وشرد لكتو إسناد صحيح وسنة صحيح كما صغنانين بول وهذا غلط فاحش كاسون غلط مركا فاحش وحنوي آية شيخ العراقي ومن الأصيلي أصيلي كصح أصيلي وقال شافعي إمام شافعي وحده بعد أن بعد أن رواه مرسلا xadiiska intuu wariyey isagoo mursala dabadhiyey wuxuu yidhi low habata hadduu sugnaado xadiiskani lam acduhu ka gudbi maayo ilaa kayrihi wax marka aan xadiidka uga gudbi maayo oo aaraada iyo waxa weeye ra'yada dadka aad ku tageen anigu ma qaadanayo xadiisku inuu sugnaado ayuunbaa iga xigta ku camalfalkiisa iyo ictiqaadintiisaba waqad sabata waa sugnaaday ciraaqi baa hadalkan leh waqad sabata waa sugnaaday walilaahi alxamdu ilaahay baana mahadlaya xadiidkan xadiis sugnoo saabita weeye saxiixinkaaba ku sugan yahay فالشافعي إمام شافعي قائل به حديث كان وايوري برضو شرط ودي شرط كان وحاصلي حديث كان إمام شافعي بايوري وقاتب على رمية وزاد مسلم مسلم وحسياري في رواية من حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رواية سوحكو سياري فأتركت إن تري وحوين بضاعة تيوان حالي لي حجي والله ما حبسين بقى وشهد النسائي إمام النسائي وحسين فإن لك وحكو سغنادي على ربك ربك وحكو سغنادي ما استثنيتي وحد مركا استثنوتضو بل ريبتي ayaa waxa weeyaan kuu sugnaaday waayo istisnaana waxaa laga wadaa macnaa waxaad reebato oo tidhi hadday saasu dhacdo oo la xabiso ilah halkaasaan ku xalaaloobaya wali ibnu khusaymata walbayhaqiyi min xadiisi budaaca imaam ibnu khusayma iyo imaam albayhaqi waxay wariyeen xadka budaaca isagoo ah qultu waxaan idhi haddaan budaaca ahay yaa rasuula allah rasuulka idhaahdow inii uriidu alxaja anigu xaj baan doonaya fakayfa uhillu bilxaji xajka sidee ayaan u xidhaa oo u ilaashadaa qaala nebigu wuxuuhi quulii waxaad tidhahdaa allaahuma allahdow inii anigu uhillu waxaan ihilaalanaya xidhanayaa bilxaji xaj baan xidhanayaa inaad diinta lii haddaad ii markaa idanto ii fasaxdo bihi xajkaa wa acantanii calayha ad igu caawiso igu kaalmayso wayasartahu lii aanad ii fududayso wa in xabastanii haddaad xajka iga xabistana fa cumratun waxaa markaa aan xidhanayaa cumratun cumro weeye ama waxaan ku xalaaloobayaa cumratun cumro weeye wa in xabastanii haddaad iga xabisto canhumaa umrada iyo xajkaba jamiican dhammaantood fa maxillii meeshaan ku xalaaloobayaa xaysu xabastanii waa meeshaad igu xabistay ilaahdow walitirmidiyi wa saxaxahu tirmidi waxa u sugnaaday u saxiixiyey wanasaayi imaamu nasaayina u sugnaaday can ibni cumara cabdillahi ibn cumar idoo laga warinaayo annahu kaana yunkiru inuu markaa cabdillahi ibn cumar aan kaa mid inkiraa alshtiraara fi lxaji xajka in shardi la dhigto inuu inkiri jiray waa inagaa tilmaanay inaanu xadiisku gaadhin wayaquulu wuxuu ohan jiray laysa xasbukum wax idinku filan miyaanay ahayn سنة نبيكم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كف الليل سادة نسائي نسائي وحس يدي أنه لم يشترط نبيكو إن أنا وح شرط يدين وأنا أراني إله وحن كح على لوبي حق ذو حبستو مركب من تاسو كف الليل حش شرط كانوا دينا سلبي كورن إنسان إله وحن كح على لوبي حق ذو حبستو نبيكو مطان شرط يعني عبد الله بن عمر كنت ذلك سري الفاعد النبي قال لكم صلى الله عليه وسلم تقيدوه أي مركب كنت ذلك سري ولم يذكر البخاري أوله حديث أول كتاب البخاري مشيقين qaala wuxuu ihi alaysa xasbukum wuxuu bukhaari markaa ka wariyey isagoo ibn cumar leh alaysa xasbukum waxaydu ku filan miyaanay ahayn sunnata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam sunnadii rasuulka in xubisa haddii la xabiso axadukum midkiin haddii la xabiso can ilxaji xajka haddii laga xabiso daafa waa dawaafaya bilbeyti guriga ayuu ku dawaafayaa markii guriga soo gaadhay laakiin xajki u suuro geli waada cumro waxa weeyaan caraf oo kale markaa gaari kari waayey daafa waa dawaafaya bilbeyti guriga ayuu ku dawaafayaa وبالصفا صفا أيو كدوافيا والمروة مروة أيو كدوافيا ثم حل وحل ألوبيا من كل شيء شيكة وكحل ألوبيا حتى يحج عاما مقبلا إلا ما يوسوح في سنة كصوص عضا فيهدي وهديني هدي بسمينيا أو يصوم أو يصوم أو فيهدي وهديه وهدي مركا قلا سنة كلبات أو يصوم أو صوم إن لم يجد هديا وحد يهدي آن هلين أو حوي يصوم باب نسول المحصب وبضح وبضحاء وذي الحليفة وما يقول إذا غفل وحباب ياي نسول كلا دقو واريق محصب لا يداهدو iyo waa badxaa badxaa meesha la yidhaahdo in la dego waa laba meelood oo markaa isku ismeel weeyaan markay markaa ku dhowdahay wadil xulayfati dul xulayfa meesha la yidhaahdo degitaanka la dego iyo wamaa yaquulu muxuu odhanaayo idaa qafala markuu soo noqdo qofku oo xajkii ama cumradii uu ka soo noqdo muxuu odhanayaa can curwata can caaisha curwa waxaa laga warinayaa curwana caaisha u ka warinayaa annaha lam takun tafcalu daalika annaha caaisha lam takun inaan ahayn tafcalu daalika sidaa mid samaysa daalika waa maxay annusuula bilabdax abdax in la dego caaisha ma ay samayn jirin وقالت وحدي إنما نسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلمة ما رسول كلا وحودقي لأنه كان منزلا وعوها مركا ميل الدقوه وأسمح أفسهلا وأفضد لخروجي بحيطان كتاب بحايو بي أسهلني مركا وحويا وحودقي munaasabada markaa waxa weeyaan geediga inay u sahlanaatee uma degin waxa weeyaan cibaado uma degin bay tiri shahaada muslim fii awalihi muslim wuxuu siyaadiyey xadiiska awalkiisa nusuulu labdaxi abdax in la degaa caaisha inay tidhi laysa bisunnatin sunno ma aha meesha abdax la yidhaahdo in la degaa sunno ma aha inay tidhi wali abi daawuuda abu daawud waxaa u sugnaatay inamaa nasara almuxashaba in kaleba maahe nebigu muxasab wuxuu u degay liyakuuna siduu ugu ahaado asmaxa likhuruujihi mid u sahlan bixitaankiisa walaysa bisunnatin sunnana ma aha abdax in la degaa sunnada ka mid maaha sunanka xadka ka mid maaha walishaykhayn can ibni cabbaas waxaa u sugnaaday markaa labada shaykh bukhaari iyo muslim ee laysa taxsiibu mu ahani markaa muxasab in la degaa ataxsiib ay annusulu bilmuxasab muxasab in la degaa may ahaanin bishayin shay may ahaanin ay bishayin min almanaasik shay manaasigta ka mid ah may ahaanin inamaa huwa munzalun waa meel la dego uun afaada qaar waxay qortaa inamaa huwa manzilun waa manzil iyo meel la dego oo nasalahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ay uu degay waali muslim min xadiis abi raafic muslim waxaa u sugnaaday isago xadiiska abi raafica lam yamurnii mu amrin nebigu an ansala alabdaxa abdax inaan markaa dego xiina kharaja markuu baxay min mina mina markuu ka soo baxay abdax inaan dego haddaan abi raafic ahay mu amrin nebigu sala allah alay wasalam alxadiid ila akhir alxadiid walahu muslim waxaa u sugnaaday ana ibna cumar cabdillahi ibni cumar kaana inuu ahaa yaraa mid ictiqaadsan oo arkaa ataxsiiba degitaanka markaa waadiga muxasab lehe la dego sunnata sunna ayuu u arki jira u ictiqaadsanaa wa kaana yusalli waxaa ibna cumar mid ku tukada adduhra duhur buu ku tukan jiray yowma annaxri yowma annafri maalinta la baxaayo ayuu duhur ku tukan jiray waadiga muxasab la yidhaahdo bilxasbati meesha xasba la yidhaahdo waa muxasabkin weeyaan ayuu waxaway ku tukan jiray wa qaala wuxuu yihi qad xasaba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markaa waadiga muxasab la yidhahdo waa degay waalkhulafaau bacdahu khulafadii ka dambeeyey oo abubakar iyo cumar ka mid yihiinna waa degiye walilbukhaariyi imaamu albukhaari waxaa usugnaaday kaana yusallii ibn cumar wuxuu ahaa yusallii biha mid ku tukan waadiga muxasab la yidhaahdo yacni almuxasab buu ku tukan jiray adduhra duhurka iyo walcasra casr axsibuhu qaala waxaan u filaya inuu yidhi raawigii walmaqriba maqribkana ku tukan jiray qaala khaalidun khaalid wuxuu yihi waa ruwaada xadiidka bukhaariye laa ashuku kama shakisani bilcishaa'i cishaa kama shakisani cishaa isaga waa ku tukan jiray waadiga muxasab la yidhaahdo ayuu cishana ku tukan jiray ee waxaa shakigu yaro galay waxa weeyaan casarka ma ku tukan jiray mise kuma tukan jirin maya maqribka ma ku tukan jiray mise kuma tukan jirin taa ayaa markaa shakigu galaa wayaajacu waa seexan jiray hajicatan hajicatan seexasho ayuu seexan jiray cabdillahi ibni cumar wayadkuru dalika can nabiyi sala allahu calayhi wasalam arrinkaana nebiga ayuu waxa weeyaan u tiirin jiray oo nebiga sidaa sameeyey ayuu odhan jiray wuxuu inoo tilmaamaya halkan dugitaanka la dego waadiga muxasal la yidhaahdo iyo badxa waana isla meel keliya iyo meesha dulxulayfa la yidhaahdo marka dambe la noqdo ee madiina waxa weeyaan lagu noqdo in waxa weeye iyadana lasii dego waxaanu tilmaamay caaisha radia allahu canha inay tidhi nebigu uma degin cibaado halkan oo masil markaa la dego oo ama nusuka may ahayn ee waxa waxa u sahlanayduu nebigu inuu baxo oo markuu baxaayo ama ka ka baxaayo inuu halkaas sii dego waxa weeya wuxuu degay xeel markaa waxa weeyaan socod uun iyo waxa weeyaan taraagga markaa waxa weeye si ugu fiicnaado ayuunbu u degay waayahay cabdillahi ibni cumarna isagu waa degi jiray oo waxa weeyaan halkaas waa degi jiray waxa weeye degitaanka meesha la degaayana aimada arbacada iyo aimo kaloo lamidiba waxay yidhaahdeen waa sunna weeya waa diga muxasab la yidhaahdo oo waxa weeyaan habeenka markaa yowmu nafri habeenka saddex iyo habeenka afar iyo tobnaad xajka wuxuu dhamaanaya habeenka saddex iyo tobnaad maalinta saddex tobnaad u dhamaanaya maalinta saddex iyo tobnaad ee bisha aleeyo carab dilxija dilxija bisha markaa la yidhaahdo markay tahay saddex iyo toban xajku waa dhamaaday marka habeenka afar iyo tobnaad baa la degayaa waadiga muxasab la yidhaahdo badxaa iyo muxasabna waa shay keliya weeye waana meel waxa mino u dhow oo mino agteedaa weeye waayahay marka aimada arbacada iyo waxa weeyaan aimo kaloo badanoo raacday waxay in la sii degaa waa sunna weeye waxa weeye sida cabdillaahi markaa ibn ibn ibn cabbaas iyo caaisha laga sheegayna oo khaasatan weliba caaisha laga sheegayna waana sunna cabdillahi ibn mas'ud saaro inuu sunna maaha ee nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu degay uun inay tahay markaa meel u sahlan xaga bixitaanka uu baxaayo ayba u sahlanay waayo cabdillahi ibn cumar markuu tukado duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe habeenkiina waa hoyan jiray dabeetana waxa weye subxii markaa ka guuri jiray oo waxa weye qaban jiray markaa madiina u qaban jiray ila reer madiinu ahaa waayahay waxa waa yahjacu hajcatan hajcigu waxa weeyaan waxa weeyaan waa seexashada habeenkii la seexdo weliba culamada luqada bacdi ka mid waxay yidhahdeen walaa yudlaqu lhujuucu ilaa calaa nawmi leyl waxa weye habeenkii weliba gelinkeeda dambe qaarkoodna si u qaydaan ayuunbaa waxa weyaan la yidhahdaa markaa hajciga la yidhahdaaye seexashada maalintii la seexdo ama habeen gelinkiis hor la seexda lama yidhahdo qur-aankana waa daliil kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun halkaana waxa weeyaan waa qur-aanka waa ka daliishadeen dulxulayfa degitaanka iyada la dego iyadu waxa weye xadka dambe ku iman doontaa iska dhaa marka mawaadicdaa in waxa weeyaan la dego ayaa waxa weeyaan sida marka culimada bedkooda qabaan sunnaha qofkii aan deginna waxa weye xadkiisii ajarna kaga dhimi maayo waxna waxa weeyaan ka nusqaami maayaan ciddale weliba waa la degaya waxay leeyahay waa sunna mustaqil ah ee sunna waxay xad ku leeyahay ma aha waa sunna mustaqil ah ee sunna xad ku leeyahay ma ah bay leeyihiin عن عروة عن عائشة عروة حلقة ورنيا عروة عائشة وكورنيا أنها لم تكن عائشة أنا يا هيد أنها عائشة لم تكن أنا هيد تفعل ذلك مت سبع سنوات ذلك هذا وحاجة نغيسة أي النزول بالأرطح أبدح إلا الدقو عائشة ميت من تري وقالت وعدي إنما نسأله وادق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا يبدقي لأنه كان وحى منزلا ميل الدقب وأصمح سهلا لخروجه بإحتان كيس وزاد مسلم مسلم وحو سياري في أول حديث وحو سياري نسول الأبضحي أبضحي للدقاء ليس ليس بسنة سنة معها ولأبي داود أبي داود حسن إنما نزل المحصبة محصبة وحو مركا أدقى النبي ليكون صدوها أسمح مد سهلا لخروج بيحتان كيسا وليست بسن وليس بسنة سنة ما يهاني دقيتاك محصب لدقيا ولشيخين عن ابن عباس شيخين كحوصنا عبد الله الرسول القورنا أيوم ليس تحصيب ليس تحصيب عبد الله بن عباس وعرنا ليس تحصيب ما هني وحويان دقيتاك محسب للدقية ولا تحسب أي معنى وهذا تحسب لها للدقية بشيء شيء ما هني يعني شيء من المناسك شيء مناسك تكمل أه ما هني إنما هو منزل واميل للدقون نسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقي وهل مسلم حوصنا من حديث أبي رافع لم يأمرني بأمرين أن أنزل إن أنتقل نبي بأمرين الله بضحى وادق أبضح ليدادو حين خرج مركو بحي من منى منو كبحي الحديث إلى آخر الحديث وله مسلم حوسه ناري أن ابن عمر ابن عمر كان إنه يرى من سوي اعتقاسا وأركا التحصيب دقتان كما كان لدقوا هذه محصل إلى هذا سنة سنة يؤركاي وكان وحي ابن عمر يصلي متكر الظهر الظهر بتكنجري يوم النحر ما أنت يوم النفر ما أنت بحيطانك النفر كما نجي صوشنا يوم النفر الأول يوم النفر الثاني نكالتيران نفر أول ما أنت لبي الطمناد نفر الثاني نوام عي وما أنت صدح الطمناد inuu ahaa yusalli mid tukara adduhra duur buu ku tukan jiray yowma nafri maalinta markaa bixitaanka bilxasbati meesha markaa la yidhahdo markaa wadiga maxasir la yidhahdo waqaala waxaan uu yihi qad xasaba rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi waadigan maxasir la waa degay qad xasaba bimacnaa qad nasala almuxasab wadiga maxasir la waa degay waalkhulafaau bacdahu khulafada markaa ka dambeeyeyna waa degeen abubakar iyo cumar baana ka mid ah khulafada degi jirtay waadiga maxasir la yidhahdo sii degi jiray iyaguna walilbukhaariyi imaam bukhaari waxaa u sugnaaday كان إنه ابن عمر يصلي متكر بها محصب يعني المحصب محصب أي كنت كنت ري الظهر الظهر كنت كنت ري والعصر عصر كنت كنت ري أحسبه قال وحنو مالين يانين ولبا يري والمغرب مغرب كنت كنت ري مغربنا ما كنت كنت ري قال خالد خالد وحي ورواة بخاري لا أشك كما شكنا هي في العشاء عشاء كما شكنا عشاء وكنت كنت ري ويا تعوى سيحان تري هجعة سيحش أي سيحان تري ويذكر ذلك أركانا واشيغ تري عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال يكشف وعن نافع عن ابن عمر نافع وحل قورنا إياه اسنا عبد الله بن عمر وكورنا إياه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي أنا آخا إنو تجيي معنا إنو فريسيي أنا آخا إنو فريسيي بالبضحاء ميش بضحاء ليدادو التي تاسو بذي الحليفة ذي الحليفة مركا أهاتي inuu daabadiisi fadhiisiyo halkaa dibay waa sallaa biha una ku tukaday qaala naafic naafic wa kaana cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar waxaa yafcalu mid sameeyaa daalika sidaas ayuu samayn jiray walahumaa bukhaariya muslim waxaa usugantay can ibni cumar iyada ibni cumar laga warinaayo kaana wuxuu idhaa sadara hadduu waxweyn ka soo fulo can ilxaji xaj ka soo fulo والعمرة عمر كسو فلو أنا أخوة مركا فريسين شري دابدي سو معنا وهي شري بالبطحاء بدحاء ميش الإرادو التي بدحاء راسو يدي الحليفة دي الحليفة أعطي ودي الحليفة حيكو تعالى التي تاسو كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم ينوخ بها mid waxa weeye fadhiistay marka daabadiisa oo bimacna ku nagaada saada muslim muslim wuxuu wuxuu markaas diyaariyay wa huwa waxa weeyaan badxadaasu asfal waxay ka hooseysaa min almasjidi masaajidka ka hooseysaa alladii masaajidkaasoo bibadni alwaadi waadiga markaa dhexdiisa ahaaday waadiguna waadiga loo yahdo waadi alcabtiiq waadi alcaqiiq la yidhaahdo waadiga caqiiq la yidhaahdo oo nebiga sala allahu alay sala amre inuu ku tukado oo lagu magacaabo waadi almubaarak inuu yahay ayuu waxa weeyaan ay ka hooseysay meeshaas baynahu wa bayna alqiblati wasadun min dalika waxa weeyaan waadiga iyo qiblada markaa masaajidkana waxaa u dhexaysay qadar baa markaa u dhexeeyey ay mutawasidun bayna albadni alwaadi wa bayna adariiq waxa weeyaan dariiqa marka la maraayo waxa weeyaan waxa u dhexaysay dariiqa markaa waxa weeyaan loo marayo markaa waadiga masaajidka markaa waxa weeyaan ku yaala dulxulayfa ee lagu tukado waadiga caqiiqa adiga caqiiq dhexdiisa dhaca iyo badxaaga markaa dulxulayfa waxa u dhexeeya markaa qadar ama shay baa u dhexeeya halkana wuxuu ku tilmaamayaa nebigu sala allahu alay wasalam inuu daabadiisa fadhiistay meesha markaa badxaa la yidhaahdo badxaaduna waa laba waa badxaada markaa waxa weeyaan tii aanu soo marray makay ahayd oo mine u dhoweyd tanina waxay ku talaaqeen dulxulayfa waxaanay u jirtaa markaa madiina ilaa lix mayl baa la yidhahdaa ilaa lix mayl meelahaasay u jirtaa nebigu sala allahu alay slam waa degay muxuu degi jiray macibaad uu degi jiray mise akhri uu degi jiray waxaa yidhaahdeen waxyaabuu degi jiray waxaa ka mid ah in waxa weeyaan habeenkii meel magaalada ka fog maada aanu usuhoydo si aanu habeennimo u tegin markaa waxaweyaan madiina oo nebigu wuxuu amray sala allahu alay wasalam qofku markuu maqan yahay ehelkiisa iyo reerkiisa ka maqan yahay inaanu kusoo guuraynin oo guuro ku imanin inaanu guure ku imanine gelin hore ama gelindnaba u yimaado isaguna wuxuu iman jiray nebigu sala allahu alay wasalam waktiga barqada ayuu qaaliban iman jiray oo safarka wuxuu kasoo gojiy waktiga barqada waxyaabaha sidaa loo leeyana waxaa ka mid ah dee qofkii isagoo safar lagu ogaa hadduu gurigii soo galo oo reerkii aysan warka haynin waxaa dhici karta markaa waxyaaba aanu markaa filayn inay kala kulmaan ama u diyaargarow la-aantii ama waxyaaba markaa la karaahiyeysto inuu markaa la kulmo xadiidka qaar baana tilmaamaysa inuu nebigu yuri sala allahu alay wasallam markaa ha tegina markaa waxa weeyaan habeennimo ha tegina siday markaa waxa weeyaan tii laga maqnaa markaa ay u diyaargarowdo iyo wixii la midka ah marka habeenkii kuma soo guuran jirin guura kuwan jirin saa wax ka duwan culimadu yidhahdeen haddii la ogyahay hadda loo diyaargaroobay inuu caawa imanaayo weli waqtigan xaaligaa dee kolley jawgigu isii bedelo itisaal iyo markaa telefonaad ka jira oo waxa u odhan karaa caawa labayo tobanka habeenaan kusoo beeganay markaa magaaladii haddii la ogyahay adoo diyaar loo yahay imaatinkiisa xaydhibi kuma sugnaa laakiin iyadoo ninkuu iska maqnaa oo safar iskaga maqnaa inuu habeennimo gurigii soo garaaco taas waa mid nahya oo waxa weeye xadiistu ay diiday weeye waa inuu meelihiisa iska seexdaa masaajidada ama albeerkooyinka ama dhulkaa kala seexdaa wakti waxa weeyaan subaxa oo barqa ah ama waxa weeyaan maalin ah waa inuu waxa way soo beegmo marka waxyaabaha nebigu sala allahu alay wasalam uu markaa dalxulayfa usii degi jiray waxaa ka mida bay yidhaahdeen inuu markaa waxa weeyaan dee laga diyaargaroobo oo magaaladii laga ogaado inuu nebigu soo socdo loog yahay weliba markuu soo galana nebigu sala allahu alay slam masaajidku ku horreyn jiray masaajidka ayuu iman jiray masaajidku ku tukan jiray laba ragcood ku tukan jiray ciddii markaa soo boqanaysa kusoo boqan jirtay kadib ayuu guriga qaban jiray nebigu sala allahu alayh alihi wasalam waadiga waadi caqiiq la yidhahdaana waa waadi mubaaraka oo nabiga la amray sala allahu alay wasalam in markaa ku tukado waadi mubaaraka weeyaan can naafic can ibni cumara naafic waxaa laga warinayaa isna cabdillahi ibn cumar ka warinayaa ana rasuula allahi sala allahu alay slam sugaa anaa ahaa inuu markaa fadhiisiiyey daabadiisii bilbadxaa meesha badxaa la yidhahdo anaakhada waa fadhiga awrka la fadhiisiiyo ayaa leh markaa anaakha markaa daabataw alatii badxaagaasoo bidilxulayfa dilxulayfa markaa ahaatay waa sallaa biha waana ku tukaday قال نافع نافع وحول وكان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحا يفعل مد سميا ذلك أركا سمين جري سقنا وحويا بضحا أي حي سمر كسوت كنت ردو سودك جري ولهما بخاري مسلم وحسن عطي عن ابن عمر يد عبد الله بن عمر قولنا أيو كان وحوا إذا صدر هدو كسوفلو عن الحج ابن عمر وحوا إذا صدر هدو كسوفلو عن الحج حج كدو كسوفلو حج كيمادو أو العمرة تيم عمره كيمادو أنا أخا وح مركا فريسين جري دابديسا بالبضحاء بضحاء ميشا ليدادو allatii badxaa raasoo bidilxulayfa dilxulayfa marka ahaatay marka sidii lagaga saaro badxaadii markaa maka ee mucaadigi muxasa markaa ka mid ahayd ayaa waxa weeyaan loo markaa tilmaamaya allatii bidilxulayfa inay tahay dilxulayfa ku taalo oo madiine markaa ay u dhow yahay allatii badxaagaasoo kaana nebiyu nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam yuniiqu biha mid markaa fadhiisiya tuludiisa shahaacadda muslim imaam muslim wuxuu siyaadhiyey wa huwa asfalu min almasjid masaajidka ayay waxa weeyaan ka hoosaysaa bimacnaa ku dhowda ka hoosaysaa aladii masaajidkaasoo bimadni alwaadi waadiga layawaadi alcaqiiq dhexdiisa ahaaday bayinahu wa bayna alqiblati wasadun min dalika waxa weeyaan badxaaga iyo qiblada markaa masaajidkana waxa udhexeeyey qadar oo waxa weeye shay ayaa markaa udhexeeyey oo maxay qadar yaro masaafo ah ayaa udhexaysay والله أعلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك